waxaan tegay maxkamadda marka idinka baabuurta isku ilaashay cirka gale dhulka gale maxkamaddaan tegay inta lishaysta caqligiinna ma gelaysa nin la bedelay ma sixi karaa arrintan hoosta waxaa ka wata nimankii aan bedelno oo diidna inay dawladda soo galaan waa saddex hay-adood oo kale madax bannaan madaxweynaha qalinkiisii si xunu ku saxiixay damuljadiid fdn nama xukumayaan soomaaliya aakhiro waa na sugaysaa maantay waa inaan u hiilinaa shacabka soomaaliya khalkhalna aan waddanka la gelinin si ay u dhacdo wax toosan gambaleelaa igu yeeraya guddoomiyaha ruuxiisaan gambaleelka ku yeerinaya anaga gambaleelka waanu lagu yeerinaya anigana adaan kugu yeerinaya mushahar ma qaataan shaqada meesha u socoto waa soo arkay saakay qalab ma laha dadka meesha jooga dacdaradooda waa arkaysaa waan la soconaa soomaaliya inay ka jirto markhaati madoonto ay tahay musuq maasuq daahsan inuu jiro boob hanti qaran inay jirto in shirkado ajnabi ah aan ku codaynay ma ka shaqayn karaan wadanka madaxweynaha dhinaciisa in haddana shaqadii lagu ceshay ka mid tahay favori iyo dekada boqolaalo kaleetaa jira madaxweynaha kuwaas muu jeeda miya oo hantidii shacbiga la dhacayo